إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعياذ بالله إن شاء الله تعالى waxaa maanta inoo martiya sheekheenna sheekh cabdilqaadir cukaasha oo ardayda badankoodu dee macruuf ay wada garanayaan sheekhu wuxuu inooga warrami doonaa sheekh cabdilqaadir mafhuumuljamaaca jamaacada iyo mafhuumkeeda iyo maqsuudka ay leedahay in sha allahu tacaala sheekhaana inoo sharrixi doona oo inoo balballaadhin doona in shaa allahu tacaala waxaa kale oo isaguna sheekh ciise cabdiwahaab isaguna muxaadarada qeybta dambe ayuu sheekha ku xigi doonaa in shaa allahu tacaalaa markaa kollay sheekheenna ayaan ku soo dhowaynayaa inuu inoo sharaxo mafhuumkii jamaacada falyatafadal mashkuuran baaraka allahu fiikum بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا الشيخ رشيد وشيغي mowduuceenna in sha allahu tacaala ama kelimadeennu waxay ku saabsan tahay ama cunwaankeedu uu yahay mafhuumu ljamaaca cinda ahli sunnati waljamaaca jamaaco waxa la yidhaahdo yacni muxuu yahay mafhuumkeeda ama maqsadkeedu waxa loola jeedahay waa maxay weliba dadka ahlusunna waljamaaca la yidhaahdo agtooda markii la eego maxaa jamaaco la yidhaahdaa mowduuca sidaad garanaysaan caalamulislaami maanta waxaa aad iyo aad u badan jamaaca fulaaniya jamaaca fulaaniya jamaaca fulaaniya jamaacaad islaamiya wax la yidhaahdo oo tiro badan yaan arkayna arrintaas cinda ahli sunna oo loo jeedo dadka ahlu ahlu xadiidka ah agtooda ma wax jiraba jamaacaadkaas maanta caalamulislaami ku firirsan wax jira miya mise wax kalaa jiroo maaha jamaacadii la yaqiinay ee ahlu sunnuhu garanayeen ma aha kuwan maxay yihiin marka mowduucaas ayaan wax yar insha allahu tacaala dhowr qodob baan ka ishaari doonaa qodobka koobaad waxa weeye waa tacriifta ama qeexitaanka macnal jamaaca la qeexo jamaaco maxaa la yidhaahdaa culummada ahlu sunnuhuse maxay ku qeexaan oo ay ku sheegaan waa macnahaas weeyaan haddii jamaacada aan ihbaatinno ahlu sunnuhu ay ictiraafsan yihiin jamaacadaasi maxay xuquuq ku leedahay dadka muslimiinta ah ayana waa qodobka kale een maaragtay insha allahu tacaala aynu ka hadli doonno xuquuqda ay leedahay oo ahaa in la laasimo jamaacadaas in loo naseexeeyo inaanan khuruuj lagu samaynin nusuusta ka warramaysa oo xuquuqda ay leedahay ayaynu ka hadlaynaa biidn illaahi tacaala jamaacadaas inaanan marnaba adduunka laga waayeen ilaa qiyaami saaca inay jirayso qodobkaasna insha allahu tacaala waxbaan ka ishaari doonaa haddii aan u soo noqdo xagga tacriifta jamaaca maxaa la yidhaahdaa waxaan jeclaan lahaa dalabatulcilmiga way wada garanayaan inay u noqdaan kutubta ahlu sunnaha kitaabka la yidhaha alictisaam alimaamu shaatibi uu leeyahay jamaacada tacriifteeda aqwaashii ahlucilmiga o dhan buu soo guuriyaa waad ku noqon doontaan insha allahu tacaala wakadalika alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah allahu tacaala isagana kitaabkiisa weyne fatxulbaariga la yidhaahdo oo sharxu saxiix albukhaari ah iyadana waa ugu noqon kartaan macna aljamaaca waxa ay tahay culammadaa labadaa sheekh ay ka mid yihiin iyo a'imo kaleeto markaanu macnaha aynu ka soo qaadanno waxay ku soo uruuriyaan macaanida ay jamaacadu leedahay marka la maarata la qeexayo la tacriifinayo shan macno bay ku sheegaan laakiin shantaa macno waa la khulaaseeyey khulaasa ku sameeyeen waa isku tegtegayaan aqwaal isku dhowdhow wey markaasay laba ka soo saaraan sida aan arki doonno biidn illaahi tacaala laba qowl bay ka soo saaraan ibnu xajar iyo imaam shaatibi waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa jamaaco waxaa la yidhaahdaa asawaad alacdam min ahli lislaam asawaad alacdam dadkaas madaxyadaa wada madoow ood ujeedi ummadda muslimiinta ah madaxdoodii iyo racyadoodii oo wada jiro ayaa sawaadul acdamka loo jeedaa muslimiintaasaa jamaacadii muslimiinta la yidhaahdaa sawaadul acdamkaasi wuxuu leeyahay waxa weeye ana sawaada alacdam hum annaajuuna min alfiraqi kamaa kaanuu calayhi min amri diinihim fahuwa alxaqu waman khaalafahum maata miitatan jaahiliya buu odhanaya wuxuu leeyahay sawaadka la yidhaha sawaadul acdamka waa dadka firqooyinka ee muslimiinta firaqoodii ka mida iyo kooxahoodii qolada badbaadayso oo nebiyulaahi maxamed uu ka soo reebay saddex iyo toddobaatanka firqo uu ka soo reebay weeyaan waxa ay ku sugan yihiin oo amri diinihim ahna qoladaasi waa midka xaqa ah weeyaan cid alle ciddii amri diinihim khilaaftana oo saa ku dhimatahi miita jaahiliya buu dhimanayaa weeyaan marka qodobka koowaad waa maxay waa sawaad alacdam oo loo jeedo alfirqa annaajiya la yidhaahdo waxay leeyihiin waxa uu ku khilaafay qofkaas yacnii miita jaahiliya dhimanayaahi ama shay shareicada ka mida ha noqdo shareecadeennii ka mida ha ku khilaafo ama imaamkii dadkaas sawaadulacdamku ay lahaayeenee madaxda u ahaa qofkaasi ha khilaafo marba hadduu khilaafo fahuwa mukhaalifun lilxaqi xaqi mid khilaafay buu noqonaya xaqi buu khilaafay qofkaasi weeya macnahaas waa macnaha koobaad oo jamaacada culummada ay ku fasiraan macnaha labaad waxa weeye jamaacada waxaa la yidhaahdaa jamaacatu alculamaa almujtahidiin dadka ahlu cilmiga ahe darajat alijtihaad gaaray mujtahidiinta ah kuwaas ayaa loo jeedaa iyagana qof alle qofkii ku baxo waxa ay ku sugnaayeen ka baxaa oo diin ah isna maata miitatan jaahiliya bay odhanayaan saasuu leeyahay waman kharaja mima calayhi culamaau lumma maata miitatan jaahiliya maxaa yeelay lianna jamaacat allaahi alculamaau wa jacalahum xujatan lilcaalamiin yacni jamaacada ilaahay uu leeyahay waa dadka ahlu cilmiga ah weeyaan ayagaana dadkii xujo ku ah ayagaa dadka xujo ku ah qoladaasna waxa weeye yacni waxa weeye dadka ahlucilmiga ah ee maaragtay ahlulaharka ah ee ahlu xadiidka ah kuwaas ayaa la yidhaahdaa jamaacat alculamaa ayaa loo jeedaa jamaacada macnaha saddexaad ay culammadu jamaacada ku sheegaan waxa weeye waxay leeyihiin waa hum asaxaabatu cala alkhusuusi jamaacada la sheegayo waa saxaabadii nebiga gooni ahaan nebiga saxaabadiisii ayaa jamaacada ah maxaa yeelay fainahum aladiina aqaamuu cimaada addiini wa arsow awtaadahu wa hum aladiina laa yajtamicuuna calaa dalaalatin aslaa waa dadka saxaabadii nebiga diinkan joojiyey ilaahay sababta uga dhigay oo ayaga diinkan istaajiyey oo u qumay oo u istaagay tiirarkiisiina adkeeyey oo aan marna baadi ku kulmaynin marna aanan baadi iyo dalaal aanan ku kulmaynin qoladaas ayaa la yidhaahdaa waa macnaha saddexaad saxaabadii nebiga ayaa khaas ahaan jamaacada loo jeedaa bay leeyihiin markuu hadalkaas sheego imaamu shaatibi raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay waqad yumkinu fii man siwaahum dalika waxaa suuragal ah wixii ka soo haray oo a'immadeennii waaweyneyda oo taabiciintii atbaacu taabiciin a'immat alhudaa inay soo galaanna waa suuragal oo saxaabada wixii ka soo haray ahna way soo gelayaan weeyaan maxaa yeele waa dadkii ahlu xadiidka ahaa sunnadaanna u nusreeyey weeyaan macnaha afraad ee jamaacada ay culummadu ku sheegaan waxaa weeye jamaacatu ahli lislaami ida ijtamacuu calaa amiirin dadka muslimiinta ah jamaacadooda iyo kulankooda ee nin madax ah oo amiira ku kulmay oo madax madaxweyne u yahay markaas waxay leeyihiin culummadu fawajaba calaa gayrihim min ahli lmillati itibaacuhu a'immadaas ay ku kulmeen jamaacadaasi jamaacatu ahli lislaam waxa weeye wixii ka soo haray a'immadaasi in ay yacni raacaan oo ay maaragtay ay ayagu daba galaan diinkooda waxa diin oo ay ka diin dhigtaan ayaa waajib ku ah maxaa yeele waa dadkii allah nebiyulaahi moxamed oo u ballanqaaday inaysan marna laa yajtamicuuna cala dalaala firqadaasi ummatu moxamed ka mid ihi inaysan marna baadi aynan ku kulmaynin dadkii loo ballanqaaday weeyaan macnahaasna waa macnihii afraad oo loo jeedo jamaacadii siyaasiga ahayd ee muslimiinta yacni iyo madaxweynahoodii loo jeedo waa la mid macno kale oo ka agdhow oo kan shanaadna kanuu ka agdhow yahay laakiin alimaam ibnu jariir atabari ayaa isagana macnahaas uu ka soo naqliyaa wuxuu leeyahay jamaaco waxaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay makhtaarahu atabariyu alimaamu ibnu jariir atabari oo imaamkii ah wixii uu doortay weeyaan waa maxay min ana aljamaacata jamaacatu lmuslimiin ida ijtamacuu calaa amiirin faamara calayhi salaam bilusuumihi wanahaa can firaaqi اlummati fiima اkhtalafuu calayhi min taqdiimihi calayhi yacni wuxuu leeyahay waa jamaacadaasi sida ibnu jariir itabri uu ku tagaahi macnihii hore unbuu la mid yahay waa dadka ku kulmo amiir madax u ah oo nebiyullaahi moxamedna uu amray in la laasimo ninkaa madaxda ah inaanan la khilaafin waxa uu ku sugan yaho diinana aan lagu khilaafin wax kalena aan laga hormarinin diinka u wataayo wax kalo aaraa iyo mid lamida inaan laga hormarinin macaanidaas markaa fiiriso macnaha koobaad oo sawaadul acdamka ah iyo macnaha afraad iyo midka shanaad waxaad mooddaa inay hal mid ka wada hadlayaan jamaacada muslimiinta oo madaxweyne leh ama sawaadul acdam ku magacow ama amiir maarata hoos yimaadaan macnahaas waa macno weeyaan oo jamaacada loo jeedo waa aljamaaca siyaasiya loo jeedaa tii dadka muslimiinta ah yacnii maamulaysay madaxda u ahayd masaalixdeeda adduun iyo aakhare ka shaqaynaysay taa ayaa jamaacadaasi loo jeedaa macnaha macaanidaas halkaa macnay kulminayaan waxay kaloo ku soo ururiyaan labada macnoo soo hartay jamaaco waxaa la yidhaahdaa maa waafaqa alxaqa mid alle ciddii xaqa waafaqdo ayaa jamaaco la yidhaahdaa waxaana loo jeedaa waa lusuumu alxaqi wa itibaacuhu xaqa oo la laasimo oo la raaco ayaa loo jeedaa wa in kaana almustamsiku bihi qaliila haba yaraado dadka xaqa haystoo laasimay dad yarba ha noqdeen ayaga ayaa jamaacatu lmuslimiin dadkaa matalayo marka waxa weeye tacriifta markay culammada isku geegeeyaan shanta ah labadaasunbaa laga soo saaraa jamaacatu ahlilxaq la yidhaahdo oo xaqaas maaragtay ayaga in la laasimo ah lana raaco haba yaraadaan iyo jamaacadii siyaasiga ahayd ee madaxweynaha lahayd labadaas ayay culammadu ku soo ururiyaan weeyaan haddaan hormarinna marka midda koowaad jamaacadan oo amiirka leh oo maaragtay la ateecayaahi xuquuqda ay leedahay waxay leedahay horta bayco in lala galo amiirkaas jamaacada muslimiinta oo siyaasiga madaxda u ihi mubaayaca in lala galo baycadiisaana ah baycada xaqa ah midda xaqa ah waa iyada wey wuxuu leeyahay munaasaxo in loo naseexeeyo haddii khalad ou galo xuquuqdiisa waxaa ka mid a inaanan lagu kicin oo lala dagaalamin inaanan manaabirta iyo meelaha maxaafisha ah laga caayin noxna aanan laga sheegin maadaama muslimiintii ay ayagu madax uu u noqdo madaxay ka dhigteen beecana ay la galeen jamaacadaas waxaa soo hoosgelayo jamaacatu ahlulxaqna ayaday hoos imaanaysaa maadaama muslimiintii hal qiyaado ay leeyihiin jamaacada ahlulxaqa la yidhaahdo ee midda labaad ah iyaday soo hoosgelaysaa jamaacadaas marka in nusuusta ku soo aroortay iyo adilada ku soo aroortay ku timid aad iyo aad ayay u tiro badan tahay laasimideeda la laasimo haddaan wax ka tiltilmaamno waxaa ka mid a aayaddan kulligeen aan wada garanayno wada akhrino fii suurati aali cimraan ku jirto wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu aayaddaas baa ka mid ah waxaa ka mid ah yacni xadiidkii xudayfata bnulyamaan radia allaahu canhu markii uu xadiidkii dheeraad garanaysaan fii saxiixi albukhaari wagayrihi ku sugnaa wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu calayh wali wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can alshari makhaafata an yudrikanii dadku waxay ahaayeen nebiyulaahi moxamed waxay weydiin jireen khayrka un wanaagga wixii wanaagsan dhan bay su'aali jireen laakiin aniga waxaan weydiin jiray sharta waxaanan u weydiinaya waa maxay inaanan ku dhicin oo aanan maaragtay shiddada iyo shartaa si aan uga badbaado ayaan u weydiin jiray waa midda uu ninkii shaacirka odhan jiray caraftu ashara laa lishari walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ashara can alkhayri yaqac fiihi wuxuu yidhi shartaan bartay uma baran shar ahaan uma aanan baran caraftu ashara laa lishari inay shar tahay uma aanan baranin laakiin maxaan u bartay walaakin litawaqiihi inaan iska ilaaliyo oo sharta ka dhowrsado ayaan sharta u baran jiray waman laa yacrif ashara can alkhayri ama waman laa yacrif alkhayra can ashari ama waman laa yacrif ashara can alkhayri qofka aanan sharta khayrka ka garan yaqac fiihi wuu ku dhacaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa shartii inuu khayr u arko maadaamaba uusan shartii sharnimo u baranin marka sidaas buu xudayfana nebiga sharta u weydiin jiray si uu uga badbaado uusan shartaasi ugu dhicin ayuu u weydiin jiray marka nebigu xadiidka wuu dheeraayey arrimo fara badan buu ka soo warramay markuu arrimihii ka soo hadlay ayuu xudayfe su'aalaha way badnaayeen munaasabada meesha aan ku leeyahay waxa weeye nebiga wuxuu yidhi famaa ta'murunii in adrakanii daalika shar buu ka sheekeeyey oo khayr maxdiya shar ay ka dambayn doonto shartaas maaragtay khayr kale u ka dambayn doono khayrkaasi inuu dakhan iyo maaragtay uu ku dhex jiri doono in kadaal ay imaan doonaan ducaatun calaa abwaabi jahannam oo hadduu ajiibo ay maaragtay naartii ku tuurayaan xadiidku wuu dheeraa markaas wuxuu yidhi haddii aan zaman kaa gaaro rasuulkii allow famaa ta'murunii in adrakanii daalika maxaa i faraysaayoo sameeyaa nebiga muxuu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum muslimiintaas iyo madaxdooda imaamkooda baad laasimaysaa ayaga laasimo ka mid noqo ayuu faray weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noogu sheegay xadiid imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay soo saareen xadiidu zayd bni haabitin radia allaahu canhu saxaabigaasna uu nebiga ka wariyey wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam alaau khisaalin laa yaqallu calayhinna qalbu muslimin saddex arrimood qofka muslimka ahi kish iyo khidaac kuma sameeyo iyo xiqdi midna kuma sameeyo qalbigiisu saddexdaas waa kuwe ikhlaasu lcamali lilaah qofka muslimka inuu camalkiisa alla u baraxtiro uusan cidna la wadaajinin camalkaaga cibaadadaada inaa ilaahay keliya u saafi yeesho waa kan koobaad weeyaan qalbigaagu xiqdi iyo maaragtay xumaan inaad ka dareento iyo diqni iyo xasadnimo lama maaratay ma dhacayso qofka muslimka ahi inuu rabbigiisa cibaadadiisa u baraxtiro kan labaad wuxuu yidhi waxa weeyaan waannasiixatu liwulaati alumuuri dadka madaxda muslimiinta u noqdo wulaatlamriga la yidhaahdaa in loo naseexeeyo nasiixa la siiyo qofka muslimka qalbigiisu marna ma khiyaano mana xasto yani arintaasi kuma sameeye qishna kuma sameeye weeyaan midda saddexaadna waxa weeye waa lusuumu ljamaaca jamaacadaas inuu laasimo oo uusan marna dhinac uga bixin dhexdeeda uu ku jiro jamaacada muslimiinta inuusan muctaqadna uga bixin badan ahaan iyo jir ahaanna uga bixin uusan la dagaalamin waa inuu laasimaa marka waxay tusaysaa xadiidkaasi oo saxiixa ah sanadkiisuba uu saxiix yahay wuxuu tusayaa bacda alikhlaasi lilaahi subxaanahu wa tacaala markii ilaahay camalkeennaan u barax tirna dabadeed in jamaacada muslimiinta la laasimo loona naseexeeyo wulaatu lamriga ayuu xadiidkaasina tusaya weeyaan nebigu uu sii wadayo wuxuu yidhi fa ina dacwatahum tuxiidu bihim min waraa'ihim muslimiinta ducada ay u duceeyaan dadka madaxdooda ay u duceeyaan dadka ilaahay madax uga dhigo ducada ay u duceeyaan waxay koobaysaa gadaashooda waxa ka dambeeyoo dhan ayay ilaalinaysaa ay koobaysaa wey bimacnaa gidaar bay u noqonaysaa sharoo dhan ayay ka hor istaagaysaa marka madaxda yacnii ilaahay marba hadduu madax kaaga dhigay oo dad muslimiinna ay yihiin waa loo duceeyaa waa loo duceeyaa lama habaaro haddaa habaarto habaarka adigoo kugu soo noqon soo maaha racyaduu ku soo laabanaya dhibkii dadka ummadduu gaaraya marka waa in loo duceeyo weeyaan siduu nebiguba sheegay dacwadaas aad u ducaysay baryadaad loo barya ilaahay subxaanau wa tacaala waxay u noqonaysaa gidaar shartoo dhan ayay derbi kaga noqonaysaa weeyaan marka kaa waxa weeye waa xadiidkaas oo tilmaamaya lusuumu ljamaaca jamaacada la laasimayana waanu soo sheegnayoo waa midda aan ka soo hadalnay jamaacada siyaasiga ah ayaa loo jeedaa waxaa kaloo jiro xadii oo xaakim fii mustadrakihi uu ku soo saaro wakadalika ibnu jariir atabarina fii tafsiirihi uu ku soo saaro alimaamu alaajuri kitaabkiisa ashariica uu ku soo saaro can cabdillaahi bni mascuudin waa ahar wey cabdullaahi mascuudna uu aharkaasi leeyahay wuxuu leeyahay cabdullahi bn mascuud isagoo dadka muslimiinta la hadlayo yaa ayuha annaasu calaykum biaacati waljamaaca dadow waxaad laasimtaan aacadii oo madaxdiinna aad ateecdaan iyo jamaacadii muslimiinta inaad ka mid noqotaan aad ku dhex jirtaan laazima maxaa yeelay fa innahaa xablullaahi aladii amara bihi waa xarigga allah uu amray qabsashadiisa la qabsado uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiica xarigga rabbi uu amray waa kaa weeyaan wamaa takrahuuna fi ljamaacati khayru mima tuxibuuna fi lfurqa waxaad nacaysaanoo wadajirkii ah oo idnan rabin oo furqada aad raadinaysaan wadajirkaas baa wuxuu ka khayr badan yahay waxa aad jeceshihiinoo furqada iyo kala tagga ah kaasaa ka khayr badan buu leeyay marka xadiidkaasna wuxuu tusayaa lusuumu ljamaaca iyo in ay umarada muslimiinta daaco ay leeyihiin jamaacadana la laasimo ayuuna tusayaa weeyaan waxaa la mid a xadiidkaasi xadiid imaamu muslim fii saxiixii uu ku soo saaray xadiidu abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay uu yidhi ina allaha yardaa lakum alaaa wa yakrahu lakum alaaa allah wuxuu raadi idinkaga yahay saddex arrimood saddex khasladood buu raadi idinkaga yahay saddex arrimoodoo kalena allah waa idiin nacay muxuu raadi nagaga noqday yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu wa an tunaasixuu man wallahu allahu amrakum saddexdaas allah raadi buu nooga noqdaa tan hore waa cibaadat ullahi waxdahu wa cadamu lishraaki biاllah in alle keliya cibaadada loo barax tiro oo macbuudka la caabuda isaga ou noqdo shirkiga la iska ilaaliyo ilaahay raadi buu kaaga noqonaya kan labaad wuxuu raadi nooga noqday yacni alictisaamu bixabli illaahi jamiican wa cadamu tafaruqi kitaabka ilaahay iyo xarigga alleh sunnadii nebiga nahjigii salaf saalix qabsashadooda diinkan siday u fahmeen loo fahmo taa ku dhegiddeeda lagu dhagaahi allah raadi buu nooga noqonayaa iyo inaan iska ilaalinno kala tagga iyo tafaraaruqa iyo kooxa kooxaysiga inaynu ka tagno midda saddexaad iyana waxa weeye wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum allaah yacni wuxuu raadi idinkaga yahay inaad u naseexaysaan ciddii uu madax idinkaga dhigay dadku amarkiinna u dhiibay inaad u naseexaysaan nasiixaa la rabaa nasiixaa la rabaa in loo naseexeeyo oo la tuso maslaxadiisa iyadoo xikmo ay ku jirto iyo wanaag uu ku jiro labadaa xadiid xadiidkan iyo xadiidkii ka horreeyey waxaan ku arkaynaa yacni saddexda arrimoodoo ay kulmiyeen saddexda arrimoodoo ay kulmiyeen waxa weeyaan waxay kulminayaan usuulu diini wa qawaaciduhu diinkan asalkiisa iyo aasaaska uu ku taagan yahay qaacidooyinka uu ku taagan yahay ayay kulminayaan taasay kulmiyaan tan koobaad waxa weeyaan waxay kulminaysaa yacni ikhlaasu alcibaadati lilaah waxay kulminaysaa waa xaq alla leeyahay subxaana wa tacaala labada kalena waa xuquuqda ay madaxduna leeyihiin racyaduna ay leedahay weeyaan oo ah tandiimu amrihim fi dunya waalaakhira dadka amarkooda in la habeeyo loo nidaamiyo adduunkooda iyo aakhiradooda loo nidaamiyo waxaan idhi nasiixa baa la rabaa axaadiista ay tilmaamtay nasiixada qaab bay leedahay qaab loogu naseexeeya dadka madaxda ah ayay leeyihiin qaabkana wax annagu aan bilaabanayna maahee waa wax nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo jideeyey weeye oo axaadiistiisa ku sugan weeyaan xadiid imaamu albayhaqi fii sunani alkubraa uu ku warinaayo ibnu abi caasimna uu ku warinaayo fi sunna saxaabigana ciyaad ibnu khanmin saxaabiga la yidhaahdo ayaa laga warinaya wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam man araada an yansaxa lidii sulطaanin falaa yubdihi calaaniya walaakin ya'khudu biyadihi fayakhluu bihi fain qabila minhu fadaaka wailaa kaana qad adda aladii calayhi qofkiin haddii uu doono qof awood lahoo madax ah inuu u naseexeeyo uu rabo madaxda ama madaxweyne ha noqdo ama mas-uul meel ah ha noqdo ama gobol ha xukumo ama degma ha xukumo nin uu mas-uul looga dhigay dowladda muslimka ah madax ka ah haddii aad rabtay inaad u naseexayso qofkii doonaya inuu u naseexeeyo falaa yubdihi calaaniyatan si cad oy dadku wada arkayaan yuusan ugu muujinin oo naseexadii ugu sheegin haddii maalan dadka hortoodii intaa istaagtid aad waa kuu naseexa inaad tidhaahdo aad hadal ku tuurto nasiixo ma noqonayo ti waad hadyigii nebiga waad khilaaftay soo maaha haddii aad idaacadaha intaa tagtid waa naseexayna aad tidhaahdo iska tuurto hadallada hadyigii nebiga waad khilaaftay bal nebigu wuxuu yidhi walaakin ya'khudu biyadihi gacantiisuu qabanaya ninka madaxda ah waa inuu qofka naasixa ahee naseexaynayo gacantiisa u qabtaa markaasuu fa yakhluu bihi wuu la gooni noqonaya dadka hortooda ugu naseexayn maayo si gooniya ayuu ugu naseexaynaya markaasuu rasuulku yidhi fain qabila minhu hadduu ka aqbalo fadaaka dee waa sidii la doonayay hadduu nasiixada kaa qaato falilaahi alxamdu wa ilaa hadduusan kaa qaadanin nasiixadaada uu diido kaana qad adda aladii calayhi qofkaasi wuxuu gutay waajibkii saarnaa wuxuuna u gutay habkii nebiga uu amray salawaatu ullahi wasalaamu calayh gacantaa qabatay meel gooni baad la tagtay waad u naseexaysay hadduu kaa qaadan waayo adiga waa kaa dhaca xaqi ilaahay barri ku qabsan maayo nasiixadii waad gudbisay marka hadday muslimiinta qaabkaas lagu dhaqmi lahaa oo nasaa'ixaas muslimiinta caalamul islaami joogta ay ku dhaqmi lahaayeen wax badan baa u badbaadi lahaa laakiin waxaan arkaynaa dadkii madaxda ahaa manaabirta laga caayaa idaacadaha laga caayaa almasmuuca walmar'iya labadaba waa laga sheegaa yacni websaydyada iyo internetyada lagu caayaa waxaasoo dhan baa looga sheega nasiixa lama yidhaahda taasoo kale bal waa ifsaadaa ka dhalanaya fasaad weyn baa ka dhalanaya waxaanan ognahay maanta caalamulislaami dhibka haysta kulligeen waa u jeednaa qofku hadduuba muslim yahay uusan gaal ahayn waan ka hadli doonaa biidn illaahi tacaala goorma qofka khuruuj lagu samayn karaa oo lagu bixi karaa waa ka warrami doonaa marba hadduu muslim yahay islaamnimadiisu ay sugan tahay ninka amiirka ihi laguma kacayo laguma baxayo lama tacyiirinayo dadkii ku baxayna maanta u jeednaa caalamulislaami dabka ka huraaya maanta u wada jeedaan maxaa keenay wa aaaru lkhuruuj iyo ayadoo nusuustii aan la raacin bal yamantan dariska noo ah say shalay ahaydii maanta say tahay ku xiji maaragtay libiya waxaa ku xijisaa ciraaq waxaa ku xijisaa meelo fara badan tiri waxa caalamulislaami unbaa hurayo caalamulkufrina waa degan yahayoo waa nagiyo dhib ayadiiaan u yaacaynaa baan kulligeen u wada ordaynaa inaan aadno bilaadeenna intaan wada gubno baan rabnaa inaan caalamulkufri wada aadna rabnaa kulligeen marka yacni waxa weeyaan muslimiin muslimiinta haddii ay sidaas nusuusta aan ugu wada dhaqmi lahayn wax badan ayaa noo badbaadi lahaa laakiin kulligan waxaa nala ku abuuray thawrada thawrada waxa la yidhahda iyo maaragtay khuruujka noo sahlan ummadihii weliba aan u helnay dad maaragtay ayagu ratigooda ku kacsanayo oo weliba qaarkood magac diineed u adeegsanayaan yaa maanta caalamulislaamina ka buuxa weeya khuruujka walaalayaal xaqa ay madaxdaasi leeyihiin jamaacadaas aan soo sheegin xaqa ay leedahay waa cadamu alkhuruuji calayha nasiixadii waan ka soo hadalnay soo maaha iyo in la laasimo inaanan lagu bixin nusuusta tilmaamaysaah baan wax ka tilmaamaynaa ayadana waxaa ka mid a xadiid imaamu axmed oo warinaayo xadiid yacni alxaari alashcari radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن وأنا آمركم بخمس أمرني الله تعالى بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع حديث كاس وحديث سجن ثابت وصحيح وياه wuxuu nebigu yidhi allah subxaanau wa tacaala nebiyullaahi yaxya bnu zakariya shan arrimood buu faray inuu ku camal falo shan kelimo inuu ku camal falo ayuu faray allaha amray anigana waxaan idin amrayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam shantaas oo allaah ou maaragtay na amray ayaan idin farayaa inaad la timaadaan shantaas anigana allah uu i faray ayaan idinka idin amraya inaad la timaadaan shantii buu nebigu tiriyey aljamaaca yani waa lusuumu ljamaaca wadajirka muslimiinta in la ilaaliyo alsamca waltaaca madaxdii in la maqlo loona hoggaansamo warkoodii waalhijrata diinkaada haddii aad meel aad ku makansan weydo cibaadadaadii aad kugu suurageli weyda inaad rabbi ku caabudo adigoo xor ah meeshii diinkaada aad ku makansan karta inaad u hijrootood aaddo markaasoo kale wey oo diinkaada uu kugu badbaaday iyo wljihaada fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo lagu jihaado shantaas ayaa nabiyulaahi zakariya alla amray anigana ilaahay baa i amray buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasaan marka idinkana idin amrayaa buu yidhi xadiidka labaad waxa weeyaan imaamu albukhaari imaamu muslim ayaa saxiixonkooda ku wariyo xadiid ibni cabaas radia allahu canhuma cabdulahi ibni cabaas wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka allah ayaa wuxuu yidhi man kariha min amiirihi shaya falyasbir fainahu man kharaja min asulطaani shibra maata miitatan jaahiliya qofka ninka madaxda u ihi wax un ku naco waxay doontaba ha noqo waxbaad ku nacday oad ku karaahsatay ma inaad booddo oo la dagaalantaa iyo caydaba miyuu na faray nebiga calayhi salaatu wasalaam maya falyasbir buu ha sabro qofka dulqaad ha la yimaado ha u sabro maxaa yeelay sababtuu nebigu u leeyahay ha sabra waa maxay qofka suldaankaasi taa ka qadarkeed ku baxo oo ka baxa beecadiisii ka baxaay maata miitatan jaahiliya miyto jaahiliye ah ayuu qofkaasi dhimanaya weya marka sidaa darteed xadiidkii ka horreeyana wuxuu ahaa faqad khalaca ribqata alislaami min cunuqihi yacni qoortiisa xariggii ku jiray oo yacni beecadii ahayd oo islaamnimadii looga qaaday ribqat alislaam ayuu qoortiisa ka bixiyo ka siibay ilaa uu ku soo noqdana muslimiintii jamacat lmuslimiin ka mid ma aha qofkaas bannaanku ka jooga jamacat lmuslimiin waxaa ka mid a xadiid kaloo imaamu axmed fii musnadihi uu ku wariyo xadiidu cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma cabdulaahi bni cumarna uu nebiga ka warinayo oo uu ku reebayo nebiga ku diidayo khuruujka waxa la yidhaahdo a'immada oo lagu baxo xataa wain kaana faasiqan xataa wain kaana jaa'iran marba hadduu muslim yahay faasiq ha noqdo jaa'ir ha noqdo ha ku dulmiyo wain akhada maalaka oo daraba dahrag dhabarkaaga ha garaaco xoolahaadaba ha qaatee inaadan marna la diririn ee aad sabarta axaadiista tilmaamaysa weeyaan wuxuu nebigu yidhi xadiidkaas aan soo sheegay oo imaamu axmed fii musnadihi ku warin xadiid ibni cumar wuxuu yidhi man nasaca yadan min taacatin lam takun lahu xujatun yowma alqiyaama qof alle qofkii daacadii dadkii madaxda oo u ahaayee beecada ou la galay ka baxaahi oo gacantiisa ka siibtaahi qiyaamaha xujo ma helay wuxuu ilaahay subxaanau watacaala la hortago xujo ah ma helayo weeyaan markaasuu wuxuu yidhi waman maata mufaariqan liljamaca qofka dhinta asagoo jamaacadii muslimiinta ka baxay fa inahu yamuutu miitatan jaahiliya wuxuu dhimanayaa meyt jaahiliya buu dhimanaya mar hadduu muslimiinta jamaacadoodii faaruqo oo bannaanka uga baxo waxaa la mid a xadiid kale imaamu muslim fii saxiixii uu ku soo saaray wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam satakuunu hanaatun wa hanaatun waxaa ahaan doonto fasaad iyo shar tiro badan ayaa dhici doona ood arki doontaan buu yidhi waxay ka mid tahay waxyaalaha maaragtay min aclaami nubuwa la yidhaahdo oo nabigeenna uu qaybka uga sii warramay ilaahay uu tusay ayuu ka mid yahay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi satakuunu hanaatun wa hanaa sharar fara badan iyo fasaad fara badan baa dhici doono faman araada an yufariqa amra hadihi alumma wa hiya jamiicun fadribuuhu bisayfi buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam muslimiintoo wada jiro oo madaxdoodii ay wada joogaan iyo shacabkoodii racyadoodii ay wada jiraan qofka inta u yimaada doonayo muslimiinta inuu khilaaf dhex dhigo oo uu jamcigoodii iyo wadajirkoodii kala geeyaahi cuquuba buu nebiga amray wuxuu leeyahay qofkaasi fadribuuhu bisayfi fadribuuhu bisayfi marka la leeyahay seef ku garaaca ma ahan aaxaadu naas looma jeedo wulaatulamriga lala hadlaya wulaatulumuurka dadka madaxda iska leh waa la iska qabanaya gacan bira ayaa qofkaasoo kale la iskaga qabanaya wey marka shayga la yidhaahdo khuruujka walaalayaal marna lama ogola in lagu baxo hal maraa la ogol yahay hal mar baa la ogol yahay marka la ogol yahay waa maxay waa markii kufri gaalnimo cad oo qofka gaalnimadiisu bannaanka ay taallo oo ilaahay agtiisana xujo aa ugu haysato alla agtiisana xujo aad haysato markaasunbay kuu bannaan tahay khuruujkiisa ila dagaalankiisa aad la dirirto ayadana dawaabid baa ku xiran ee ma ahan iskaga bax maaha lafteedii maa sidaan arki doonno insha allahu tacaala waxaa tusaya arrintaasi xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixoonkooda ku soo saareen xadiidu cubaadat bni saamitin radia allaahu canhu cubaadat bni saamitna uu nebiga ka wariyey wuxuu yidhi cubaadat bni saamit baayacnaa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam cala asamci waaaca fii manshatina wa makrahina wa cusrina wa yusrina wa calaa atharatin calayna wa an laa nunaasica alamra ahlahu ilaa an tarow kufran bawaaxa cindakum min allahi fiihi burhaan wuxuu leeyahay nebigeennan beecan la galnay iyo cahdi ballan baan la galnay mubaayacaan la galnay maxaan beeco kula galnay cala asamci waataaca dadka madaxda noo ihi inaan maqalno warkooda haddaysan macsi ilaahay ku faraynin wey macsi hadday ku faraan ku ateeci maysid inaan ateecno warkooda qaadanno haddaysan macasi ilaahayna farin weliba fii manshatina wa makrahina wa cusrina wa yusrina mar aan fududnahay iyo maraan culusnahay iyo maraan karahsanayno waxaan aan necabnahay iyo maraanu jecelnahay intaba mar kastaba inaan u hoggaansanno baa la rabaa oo aan taacadii iyo samcigii la imaanno weliba ay ku jirto uu yidhi wa calaa atharatin calayna xataa annaga haddii nala ka eexdo oo dad kale jowr oo nagu sameeyo oo cid kale uu nooga eexdo oo athara uu sameeyo cid kale uu waxu dooro inaanan marna aanan kicin arrintaasaan beeco kula galnay iyo wa an laa nunaasica alamra ahlahu dadka madaxda ah oo muslimiintu ay madax ka dhigteen amarkooda inaanan kula doodin kula murmin la qabsanin aanan kula dagaalamin baa la rabaa markaasuu nebiga istitna sameeyey uu ka soo reebo wuxuu yidhi ilaa an taruu kufran bawaaxa inaad gaalnimo cad aragtaan mooye gaalnimo cad inaad aragtaan weliba nebigu waa sii caddeeye wuxuu yidhi gaalnimadaasoo cindakum min allaahi fiihi burhaan ilaahay agtiisa weliba xujo aad uga haysataan gaalnimadaas inuu gaal yahay xujo ilaahay agtiisa aad ka heshaan markaas unbaad ku bixi karaysaan laakiin mar kaleeta laydinma ogola inaad ku kacdaan oo la dirirtaan marka markuu qofku kufriyo ou gaaloobo khuruujka waa lagu samaynaa waa lagu baxayaa gaalkaas waa laiska qaadi muslimiinta madax u noqon maayo maxaa yeelay ilaahay baa qur'aanku wuxuu ku leeyahay walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaaladii uma yeelin dadka muslimiinta waddo ay ku xukumaanay madax ugu noqdaan rabbi uma yeelin subxaana wa tacaala walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila marba haddeena gaal uusan xujo inuu kugu xukumaahay oysan haysanin madax kuuma noqon karo laakiin culammada laba shardi bay u xiraan marka gaalkaas la zuulinayo soo waxa yani gaalnimadiisu waa munkar soo maaha waa akbaru munkar wey munkarkii kii ugu weynaa wey marka la iska zuulinayo laba shardi baa ay culummadu ay xiraan shardiga koowaad waa maxay waa inay jirtaa awood muxaqaq ah oo ninkaas munkarkiisa iyo xumidiisa lagu zuulin kara inay jirto oy dadka muslimiinta haystaan maxaa meeshaas ku baxayo hadday muslimiinta ducafo yihiin madaxda loo aha gaalkuna ka xoog badan yahay oo dabaabaad iyo taa'iraad iyo madaafiic waaweyn u haysto ayaguna aysan waxba haysanin muslimiinta ha la baabi'iyo war maaha muslimiinta ha la baabi'iyo ma aha waa in awood xaqiiqo ahoo lagu zuulin karo ay meesha taallo waa shardiga koowaad weeya haddaysan awood xaqiiqo ahoo lagu zuulin karaa aysan jirin waxa weeye waxay noqonaysaa kufuu aydiyakum wa aqiimu salaata wakhtigii nabiyulaahi moxamed maka uu joogay hadalkii uu alle ku yiriyo kaleeto weeyaano alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu salaa markaasoo kale gacantaada celi ha dagaalamin salaadaada og cibaadayso saasoo kale baa lagaa raba ila awooda ku zuulisa ma hayside midda labaad shardiga labaad waxa weeye waa inuusan zuulinta munkarkiisa la zuulinayaay uusan ka dhalanin munkaran akbara minhu munkarkiisii la zuulinayay mid ka sii xunoo ka munkarsan inuusan ka dhalanaynin oo waa maxay waa kaafir dadka muslimiintu kufrigana waa shayga ugu xun wey laakiin waxaa ka dhalanaya munkar weyna ka dhalanaya munkar weyn haddaadan awooda ku zuulisa aadan lahayn zuulantiisa hadday ka dhalanayso caaqiba xumo muslimiintii inay guryahoodii baaba'aan inay guryahoodii ka qaxaan inay duurka iyo bannaanka ay joogaan in ascaartii ay qaaliyoodo in maarata waddooyinkii ay go'aan amniga uu gacanta ka baxo oo markaasi fitnadii ninkan uu keenaya toban fitnoo ka tala boqol fitnoo ka daran ay muslimiinta qabsanaysaay ilaa wax ka weyn baa dhashay soo maha markaasoo kale maya kuma kacaysid weeyaan marka muslimiintu inay arrintaasina ilaaliyaan waa muhiim weeyaan marka la caslinayo la ridaayo waxaa labadaa shardi bay culammada u xiraan waana siyaasa sharciya la yidhaahdaa hadday dadka muslimiinta ku dhaqmi lahaayeen wax badan baa noo wada badbaadi lahaa weeyaan jamaacadaas walaalayaal waa jamaacada ahluxaqa aan u jeedno jamaacadii in la laasimo iyo xuquuqdii ay lahayd aan ka soo hadalnay weeyaan jamaacada labaad oo qowlkii labaad ahay culammadu ku soo ururiyeen waa jamaacatu ahlilxaqa nari dadka ahluxaqa ah jamaacadooda taas imaamu albukhaari fii saxiixihi ayuu u baabaystaayo wuxuu yidhaahdaa baabun wkadalika jacalnaakum ummatan wasata saxiix albukhaari ka arka ay cuduulan ummad wasat ahoo caadiliina baan idinka yeelnay buu ilaahay leeyahay markuu intaas baabaystay ayuu wuxuu yidhi wamaa amara anabiyu sala allahu calayh waali wasalam bilusuumi aljamaacati wa hum ahlu lcilmi iyo wuxuu rabbi amrayoo jamaacada in la laasimo ah jamaacadaa la laasimayana waa dadka ahlucilmigaa buu yidhi wa hum ahlulcilmi dadka ahlucilmigaa la laasimaya jamaacadan dambe marka haddii jamaacadii siyaasiga ahayd aysan jirin ee ninka madaxda ahaa uusan meesha jirin leanna waa taan soo sheegnay haddii jamaacadaas oo amiirka muslimiinta ay jamaacada sawaadul acdamka iyo amiirkoodii oo wada jiraa ay jiraan ahlu xaqa ayagay soo hoosgelayaan baa nabi waa ka mid dadkii bay ka mid yihiin haddii marka jamaacada ayan jirin oo jamaaca siyaasiya oo madax leh aysan jirin muslimiintu ma bilaa jamaacay noqonayaan maya jamaacay leeyihiin jamaacaday leeyihin waa jamaacatu ahlilxaqi wey sidaas imaamu lbukhaari uu tilmaamayna waa dadka ahlu cilmiga jamaacatu lmuslimiin maalayo jamaacatu lmuslimiin markay maalaan iyagu beeco ma laha beeco ma laha waxaa la laasimayaa waxa ay ayagu laasimeen oo sunnadii iyo diinkii ahay ka diin dhigteen yaa laga diin dhiganayaa laakiin dad beeco leh oo beeco lala gelayaahi ma ay aha weeyaan ka bixitaankeeda marka jamaacada laga baxo jamaacadaas jamaacatlmuslimiin la yidhaahdaa oo jamaacatu ahlilxaqa ah laba shay baa looga baxaa kan koobaad waa gaalnimo waa islaamkeennii wey waa diinkeennii weeyaan qofku markuu gaal noqdo jamaacadii ahlilxaqa wuu ka baxay waxaa kaloo looga baxaa bidcadana waa looga baxaa haddaa ibtidaac fidiin la timaado diinkan aad wax ku soo kordhiso bidco samaysaahi ayadana jamaacadaas ahlu xaqa ah waad ka baxday weeyaan jamaacadaas waad ka baxday marka jamaacadaas marka hadda jirto waa jamaacadaas dadka ahlu ummadoo dhan ay ku wada jirto dadka ahlu xaqa muslimiinta ah hooyooyinkaa ku jiro dumarkiibaa ka mid ah ilmaha yaryaraabaa ka mid ah odayaashaa ka mid ah cid kasta oo muslimiin ahoo nahjiga salafu saalix ku taagan sunnada nebiga haysataahi waa ka mid weeyaan jamaacadaas marka jamaacatu ahlilxaqa la yidhahda waa midda allah uu leeyahay waman yushaaqiqi arasuula min bacdi ma tabayana lahu alhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasa'ad masiira waxa weeye qofka khilaafo nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii xaq u caddaada dabadeed muslimiinta waddadoodii wadda aan ahayna raaco kaasi wuxuu alla leeyahay nuwallihi maa tawallaa ciddou madax ka dhigtay yaan u dhiibaynaa madax uga dhigi ciddou maarata madaxda ka dhigtaan u dhiibaynaa baan gacanta u gelinaynaa aakharana naartaasaa la geynayaa oo alla uu gelinaya meel la galana iyada u xun weeyaan jamaacadaas marka waxaa la yidhaahdaa waa lusuumu ahli lcilmi dadka ahlucilmiga in la laasimo weeyaan xadiidkii xudayfon haddaay soo tilmaamnay waxaa ka mid ahaa nebigu waatuu ku yidhi jamaacada siyaasiga markii laga hadlayay talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum waxaad laasimaysaa jamaacatu lmuslimiina iyo imaamkoodii baad laasimaysaa baa layidhi markaasuu xudayfo weydiiyo wuxuu yidhi yaa rasuula allah fa in lam yakun lahum jamaacatun walaa imaamun haddaysan wax jamaaca iyo imaam midna aysan lahayn maxaan samaynayaa maxaan sameeyaa buu yidhi jamaaca ma jirto imaamna male waata hadda aan ka hadlayno markaasuu nabigeenna yidhi factasil tilka alfiraqa kullaha bimacnaa waxaad laasimaysaa ahlu xaqi laakiin firqooyinkaas samaysmo dhammaanteed baad ka tegaysaa walow an tacada cala asli shajaratin wa anta cala dalika wuxuu leey walow an tacada cala asli shajaratin xataa yudrikaka almowtu wa anta cala dalika ilaa aad maaragtay geed jiriddii aad qaniintaba allaha ka dhigo si aad diinkaada u ilaashato ilaa mowdka uu kaaga yimaadaa firqooyinka tirada badan iskhilaafsanoo iska soo horjeeda midna ha raacin midoodna ha raacin sidaas ayuu maaragta rasuulka dardaaran ahaan u siiyey xudayfa radia allaahu canhu waxaad ogtihiin xadiidkii cirbaad ibnu saariya oo nabigeennu yidhi facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin caduu calayha binnawaajidi wa iyaakum wa muxdathaati alumuur faina kula muxdaatin bidca marka sunnada nebiga inaad qabsatood haysato sunnatu lkhulafaa'i araashidiin waa dadkii ahlu xaqa ahaayoo la laasimo waa taa weeyaan xadiidka bukhaariyo muslimba ku sugan xadiidu mucaawiyata bn abi sufyaan yaa wuxuu tusayaa in jamaacadaas ay weliga jirayso jamaacadaas inay weliga jirayso jamaacatu ahlulxaq inaan adduunka marna laga waayeynin in la laasimana la doonayo xadiidkaas mucaawiyata bni abi sufyaan oo imaamu albukhaari imaamu muslimba ay soo saareen wuxuu rasuulku yidhi laa tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum walaa man khadalahum xataa ya'tiya amru llah kama suusho la weyn maayo koox ummaddayda ka mid ahoo xaqaas haysto oo laasimay oo ku dheggan oo sidaa ku muuqdaah laga weyn maayo oo cid wax u dhibi kartaahi aynan jirin cid alle ciddii khilaafto oo ka hor timaaddaa waxba aynugu dhibi karaynin ciddii ayadoo ay cadowgeeda ishaystaan eegto khudlaan ku samayso u nusrayninna aana waxba u dhibi karaynin ilaa amarka ilaahay uu ka yimaada ilaa qiyaama saaca loo jeeda ilaa saacadda qiyaamo la gaaro aan cid wax u dhibi kartaa hijirin qoladaas marka waa kuway jamaacadaas la laasimayo waxaa la yidhaahdaa yacnii jamaacatu ahlilxaqi waxaa kaloo lagu magacaaba alfirqa annaajiya qolada badbaado waxaa la yidhaahdaa altaa'ifa almansuura kooxdii loo gargaaray waxaa loo yaqaanaa ahlulxadiid dadka ahluxadiidka ah ayaa maalo ahlul athar assalafiyuun magacyadaasoo dhan waa alqaab wanaagsan oo ay dadkaasi wada leeyihiin weeyaan inay dadka daa'ifadaasi kooxdaas ay yihiin ahlulxadiidka ah ahlul athar ka ihina a'immadeenniibaa ku fasirtay waxaa ka mida caliy bnu lmadiini oo shaykhulbukhaari ahaa waxaa ka mida axmed ibnu sinaan waxaa ka mida yaziid ibnu haaruun waxaa ka mida imaamu albukhaari waxaa ka mida imaamu axmed a'immadaas aqwaashooda markaa isku soo dardarto hadalladay odhan jireen daa'ifa almansuura markay ka hadlayaan firqa naajiya waxay dhihi jireen in lam yakun ahla alxadiidi falaa adri manhu haddaynan ayaga ahayn dadka ahlulxadiidka ihi daa'ifadaas qole ay tahay maba garanaynaba waa un ayaga unbay ku go'an yihiin wey cid kaleeto oo ahlulxadiidka aan ahayn xadiidkaasi looma jeedo weeyaan imaam tirmidi fii sunanihi ayuu wuxuu ku soo saaraa yacnii wuxuu baabaystaa oo qoraya wuxuu leeyahay aljamaacatu hum ahlu lfiqhi waalcilmi waalxadiidi jamaacada waa jamaacatu ahlulxaqiye waa dadka ahlufiqhiga ah waa dadka ahlucilmiga ah waa dadka ahlulxadiidka ah baa loo jeedaa buu yidhi uma rawaa bisanadihi ayuu ku wariyey sanadkiisi ilaa laga soo gaaro cabdulaahi bn mubaarak raximah llahu tacaala cabdulahi bn mubaarak ilaa laga soo gaaro ayuu sanadkiisi ku wariyey wuxuu yidhi cabdulaahi bn mubaarak baa waxaa la weydiiyey man iljamaaca jamaacadu waa kuwe yaa jamaaca ah marka jamaacatu ahlilxaq baa la weydiinaya ahlul aharkii baa la weydiini markaasuu yidhi abuu bakrin wa cumar abuu bakar iyo cumar ayaa jamaacada ahluxaqa ah ayagaa maalo maxaa yeele ayagaa muslimiinta madax u ahaa bacda rasuulilahi sal alla alay wasalam nebiga kadib muslimiinta ayagaa madax u ahaa markaasaa lagu yidhi cabdullaahi mubaarak qad maata abuu bakrin wa cumar cumar iyo abubakar waa ay dhinteen markaasuu fulaanun wa fulaan laba kaluu sheegay haddana markaasaa la yidhi qad maata fulaanun wa fulaan hebel iyo hebelna way dhinteene ya ah markaasuu zamankiisi nin joogay ayuu ku yidhi abuu xamsata sukari jamaaca shiikhaas abuu xamsata sukari la yidhaahdo asagaa jamaacadii ahlu sunnaha matalaayo yacni haddaa keligaa tahay laakiin sunnada aa ku taagan tahay adigaa jamaacadii ahlu xaqa adaa u taagan inta kalena ay ama ahlu bidac noqdaan ama ay ridoobaan walciyaadu billaah adiga ahlu xaqi matalaya weyaan waana hadalkii cabdullahi mascuudoo a'immada ay noo soo saari jireen oo odhan jiray aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wa in kunta waxdak jamaaco waxaa la yidhaahdaa cid alla ciddii xaqa waafaqdo walow keligaaba aad noqotideen waxa weeyaan cid alla ciddii xaqa waafaqo ayaa jamaacada noqonaysa weyaan waxaan leeyahay marka walaalyaal ku soo khatimayaa dhallinyarada waxaan u jeedaa maasha allah wujuuh mubaaraka baa hortayda fadhido ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo waa dadkeenna naashi'iinta rijaalulkhaddi weeye waxaan leeyahay walaalayaalow yaan lidinka faa'iidaysan wax aan jamaaco ahayn yaan jamaaco laydinkaga dhigin beeca cid aan lahayn iyaysan beeca idinka qaadano meel intay idin gashato jamaaca fulaan baa la yidhaahdaa iyaysan beeca idinkaga qaadan waxaan leeyahay waxaan ognahay hadda jamaacaadka jiro ururada jiro magacyahooda in la sheegsheegaayay laasim ma aha waad wada garanaysaan kulligiin jamaaco hooyooyinka lagu soo daray ma aragtay weli ku jiraa isla qof hooyadii ay jamaaco ku jirto ma idinku jiraa maya habraha laguma daro odayaasha waaweyn ma lagu soo darsadaa maya dhallinyarada yaryarkaah oo ragganoo kale aha weli aan qaangaarin laguma daro laakiin jamaacadan ka hadlayo hooyooyinkaa ku jiro ilmaha yararkaaba ku jiro odayaasha ku jira jamaacada ay ahlu sunnuhu ogolyahay nimankan waxay ugaarsadaan dhallinyarada bay ugaarsadaan si ay ugu gaaraan maslaxadooda adduunka iyo kursi ay ugu gaaraan inay maslaxad ku gaaraan magac diin ayay rabaan nin alla ninkii jamaaco galana waxaad og tihiin cilmiga inuu barto waa iskala wenyahay marba haddii ururka lagu daro qof musaka ah la taskiyeeyey inuu yahay ba u arkayaa tumuux siyaasiya gelaya tatalluc siyaasi ah waa caskari wa yacni durbadiiba wuxuu raadinayaa madaxtinimo iyo wax lamida ayuu u hanqaltaagaya cilmiguu baran lahaa wuxuu wadi lahaa kulli waa laga jeediyaa waxaan leeyahay marka walaalayaal cilmigaas waxa ku anfacaya waa inaad cilmiga barataan waxaan leeyahay ururadan aad hadda arkaysaan soo ma jiro wax la yidhaahdo ee hadda caalam soomaaliya weliba caan ku ahaa ee alqaraasin albaxriya la yidhaha mataqaana yacni burcadbadeed sooma sooma arki jirin burcadbadeed xarakaadku waa qaraasinat diin wa diinkaanay burcadbadeed ku yihiin ayagaasay culummadii iyo waxay kala hor istaagayaan dad- dadkii wax baran lahaa iyo culimmadoodii bay kala hortaagan yihiin marka waxaan leenahay ururadanoo ka dhex baxa dadka ahlu cilmiga ah iyo ardaydii diinkan baran lahayd ka dhexbaxa dhexdooda ka baxa marka waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran walaalayaalow waxaan anfacayo berrita qiyaamaha ah waa cilmigaas aad baratay oo aad ku dhaqantay dabadeedna aad nashrisay ummadda aad gaarsiisay shayga ku anfacayo berrita qiyaamaha kaasoo ku anfacayo waad ogtihiin nabigeenna wuxuu yidhi idaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ila min alaat qofku markuu dhinto camalkiisu waa go'aa saddex qolo mooye sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah ma lagu daray xaraka iyo urur miyaa lagu daray haddaa urur ka shaqaynayso cumrigaada xisbi iyo aad ka shaqaynaysid berrito markaa qabriga gashay wax kuu soconaayo lama arko laakiin markaa cilmigii baratay oo aad dadka bartood ku dhaqantay waxa weeye camalkaagu waa kuu socdaa qiyaamaha adoo qabrigaaga ku jiro walad saalixa markaa ka tagato uu kuu soo ducaynayo adoo adoo shaqaysanayo kale aad la mid tahay haddii aad maaragtay sadaqa jaariya ka taga tahay waa ku anfacaysaa weeye marka waxaan leenahay walaalayaalow ha lagu dadaalo waxa adduun iyo aakharana anfacaya ha lagu dadaalo aanan iska ilaalinna waxa adduunkeenna iyo aakharadeenna dhimayo macnaha jamaacadu ay leedahayna labadaas macno waxaan ahayn beeca ma laha yacni xataa tii ahlu xaqan waxaan niri ahlu xadiidkiiba ma beecadahay see nin kale oo maaragtay aan yacni aanan ahayn dadka nusuusta tilmaamta uu ku yeelan karaa kuma yeelan karo weeyaan marka kelimadeedii intaasaan ku khatimaya hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سدان وكلا وحيدي كجتجنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد